aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdilfataax maxmed qaasim sidaad sheegtay howlgal niqimaasi ah ayaa ka soconaya dhisme ku yaala ama hotel ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho waxaana gudaha hotelka ku sugan oo ka howlgelaya ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada niqmaasiyiinta weerarka waxa uu ku bilowday qaraxyo xoogan oo laga maqlay inta badan ee magaalada caasimadda ee muqdisho muuqaalada baraha internetka lasoo dhigaya ayaa muujinaya khasaare baaxad leh oo ka dhashay weerarka inkastoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanay weli si rasmi ah uga hadlin khasaaraha ee ka dhashay weerarka inqimaasiga ee ka soconaya xeebta liido ee magaalada muqdisho weerarka wuxuu si gaara u beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka laamaheeda kala duwan waxaana si gaar ah dadka la beegsaday kamid a saraakiisha ee dhanka sirdoonka ee dowladda federaalka oo warar hordhaca ah oo hadda la helayo islamarkaana xaqiiqo ah ayaaba tilmaamaya in taliya ku-xigeenka nisa ee magaalada muqdisho oo lagu magacaabo ibraahim sheekhaal uu kamid yahay ee dadka ku dhaawacmay weerarka dhaawaciisa nooca uu yahay iyo heerka uu gaarsiisan yahay ilaa iyo hadda ma cadda laakiin inuu dhaawac yahay ayaa xaqiiqo ah khasaaruhuna waa mid baaxad leh sida wararka hore dhaca ay tilmaamayaan inkastoo aan tiro rasmi ah weli la sheegi karin rasaasta ayaa la maqlayaa ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gudaha u galay dhismaha ayaana u muuqda kuwa la wareegay xarunta ciidanka dowladda federaalka ayaana ka dagaalamaya meel banaanka ah marka howlgal culus ayaa ka soconaya rasaastana aad ayaa loo maqlayaa muuqaalo lasoo dhigay baraha internetka ayaana laga maqli karaa rasaas xoog leh oo labada dhinac ay isweydaarsanayaan wixii kusoo kordhana hadba intaan ku guda jirno tabinta tooska ah ayaan soo gudbin doonaa insha allah